maahir ku-xigeenka magaalada hargeysa oo ay wehelinayaan raxan xildhibaan oo ka tirsan golayaasha baarlamaanka iyo deegaanka ayaa maanta xadhigga ka jaray buunto cusub oo laga hirgeliyey degmada maxamuud heybe ee magaalada hargeysa xafladda xadhigka jarista oo lagu qabtay goobta laga bineeyey buuntadan ayaa waxaa hadallo kala duwan ka jeediyey xildhibaan beeg oo ka tirsan golaha guursida somalilan xildhibaan ibraahim mahdi buuba xildhibaan axmed siyaad oo isna ka tirsan golaha deegaanka caasimada waxaana dhammaantoodba iska daba mareen muhiimadda ay buuntadani u leedahay degmada iyo guud ahaanba fududaynta ganacsiga iskaga goosha daafyaha caasimada hargeysa ugu dambaytiina waxaa si rasmi ah xadhigga uga jaray buuntadaasi maayar ku-xigeenka magaalada hargeysa cabdicasiis cagaweyne isagoo oo si aada ugu mahad celiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay hirgelinta buuntadan waxaana uu bulshada ugu baaqay in ay si loo hirgeliyo mashaariic wax go-ool ah ay dadku iska bixiyaan cashuuraha ku waajibay dhinaca kalena waxaa isla maanta uu maayar ku-xigeenku dhagax dhigay haddaba waxaan halkan idinku soo tabinaynaa hadaladii kala duwanaa ee goobtaas laga jeediyey ee maqal haboon buunto cusub oo taadhigeeda ah oo in ka yar hal kilomitir u jirta buuntadaasi taas oo la doonayo in in loo dhexaysiiyo laami isku xidha labada buunto si loo fududeeyo isku xidhka xaafadaha magaalada hargeysa
alxamdu lilaah ilaahay baa mahad leh ilaahay ayaa mahad leh halkani waxay ahayd dhowr iyo toban mitir bay hoos u qodnayd ceel dheer bay ahayd hawl badan baa ka soo gaadhay ummadda oo dhan iyo xaafadda iyo guddidaba waxaan u mahadnaqayaa marka ugu horraysa ilaahay baan u mahadnaqayaa marka xigta waxaa gacan weyn ka geystay dawladda hoose oo qiimaha galay saddex meelood marka laga dhigo meel bixisay aad iyo aad baan maayarka iyo maayar ku-xigeenkaba ugu mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa oo aan ku xigsiinayaa shirkadda laydhaha daryeel baraka ee dhistay meesha ayaan aad ugu mahadnaqayaa oo haddii eebbaid maayo xoolaha ku baxayna wax ka bixisay haddii eebbaid maayo gacantiina waxa ku soo baxay hataa dhowr kun oo siyaada ah oo aan ku jirin kharradda oo ay ku dartay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan ugu mahadnaqayaa shirkadda buushka iyo daryeel iyo telesom iyo wax allo wixii wax ka geystay oo dhan kii boqol geystay kii konton geystay kii labaatan geystayba waa sadaqad jaari oo u jirta maanta waxaanu ku xigsiinaynaa halkan guddidii waan u wada mahadnaqayaa waxay wax igu xiga oo halkan taagan xildhibaan ibraahim mahdi buuba anigu guddoomiyahanu ahaa guddoomiye ku-xigeen buu ahaa guddidii way wada joogtaa toddoba xubnood bay ahaayeen hawl badan baa ka soo gaadhay waxaanu doonaynaa halkaa iminka aynu taagannahay sayladii baynu taagannahay adhigeennu marka halkan laga qaado suuquu dib ugu noqdaa laga bilaabo maanta markaanu imika kaa kala dhigno mid halkan naga horreeyo oo sheekh nuura ayaannu maanta dhagax dhigaynaa marka kan iyo kaasi isu furmaan waddadii sheekh nuur anigu halkaa kaga boodaya xaafad hargeysana dib ugu soo noqon maayo berberuhu halkaa ka tegaya waa waddo muhiima bay noqonaysaa insha allahu tacaalaa dalkeenna aan wax ka qabsanno dadkeenna aan wax u qabanno halkaasi dad bay qaaday gawaadhi bay ku dhacday geel baa ku dhacay maanta waa idinkaa arkaya wixii la qabsadaa saasay wax u muuqanayaan wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
bismillahi raxmaan raxiim salaatu wasalaamu calaa rasuulillah sala allahu alayh wasalam maayir ku-xigeenka golaha deegaanka xubnaha inagala jooga xubnaha guddida briishkan gacanta ku haystay shirkadda albaraka iyaduna fulisay iyo dhammaan waa idin wada mahadnaqaya marka hore waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidaa dheeg sheegay marka hore waxaan leenahay cid kasta oo gacan ka geysatay ilaahay xasanaad iyo khayr ha idinku bedelo xoolihii aad soo bixisan waa taa aa arkaysaan maanta faa'iidadeedu intay tahay intii kale ee soo gaari kari weyda guddida u tagtayna waxaan u sheegaynaa in biriishka qaybtiisii labaad saa dheeg sheegayey ay harsantahay oo xaafadda halkan ku taalla inaga horraysa oo kan ku xidhmi doonto maantana la dhagax dhigi doono inay ka qayb qaataan oo ka dambe ay u diyaar garoobeen baan iyagana ku boorinaynaa dowladda hoosena waxaanu leenahay sidaa kan uga qayb qaadateen ee one ted u bixiseen ama saddex meeloodoo meel kaana waa laydinka sugayaa inaad saddex meeloodoo meeshii aad bixisaan annana guddi ahaan aanu isku xil qaadno inaanu baaqigii kale labadii meelooda kale aan ummadda iyo dadweynaha degan xaafadda iyo tijaarta ganacsatada ereyadan joogtaba iyo kuwa magaalada inta kaleba aan wixii aanu ka heli karnaba aanu ka soo raadinno mar labaad waxaanu leeyahay ilaahay haynoo barakeeyo bariishkaasina haynooga dhigo mid na anfaca muddo dheer dadkan iyo deegaanka halkan degan sida xildhibaan dheeg sheegayna waxay wax weyn ka tari doontaa isku xidhka magaalada wixii gaadiida transit u baxaya magaalada berbera inaanay dib ugu noqon oo ai dad baabuurta ariga sidaa ka mid tahay magaalada gudaheedii oo ay halkan intay ka baxaan ay kaga dhacaan taa kale oo wadadii shiraaq leh ay halkaa ka galaan aad iyo aad baan idin mahadnaqaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay waan mahadsantihi wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم anigoo ku hadlaya magaca shirkadda albar construction aana mashruucan magaraysa ciddii magaranaysa hawsheeda fulisay dhammaan horta marka hore waxaan salaamayaa maayir ku-xigeenka caasimadda gudida biriishka ee magaraysa hawshan aad iyo aad uga qayb qaadatay hawl bayna ka gaadhay ee lacagta u soo ururisay dhammaan dadweynaha ka soo qayb galay dhammaantood waa kuwa salaamantiin salaan ka bacdi biriiskan xildhibaan axmed siyaad oo isagoo deegaanka ka socda dhammaantiinba waa salaaman tihiin markaan biriiskan faahfaahyeer ka bixiyo horta runtii cid walba way garanaysaa wuxuu ahaa waxay ahayd meel gudaho dhibaato badani ka haysata dadweynaha waxaa isku xilqaamay guddida haddee magaranaysaa magaalada imika halkan ka hadlaysay gudoomiyaha u yahay xaafadda iyo rag badan baa isku xilqaamay markay isku xilqaameen hawshay wanagay noola yimaadeen annaguna waxaanu samaynay wixii ku baxayey iyo hawshii markaa waxay ahayd goddheero aad iyo aad u dhibaato badan markaa shirkaddu dabeedna sidaasay ku fulisay una dadaashay magaranaysaa saan ugu talagalna maayo waxa weeyaan ma ay ahayn wax la odhan karo waa qandaraas oo magaranaysaa dee shirkaddu ay ka faa'iidaysato laakiin wuxuu ahaa wax dadka oo dhan ka dhexeeyo qof walba xil ka saaran yahay annaga shirkadaha xil baa naga saaraa mas-uuliyadda naga saarad waxay ahayd inaanu ka qayb qaadano dhismaha biriijka oo ummadda ay wadhan ka wada faa'iidaysanayso sidaas darteed markaa waxa weeyaan waanu ka qayb qaadanay kharash bixintii hore magaranaysaa wixii kale nagu kordhayna waxaanu ugu talagalnay inay magaranaysa xasanaadka noo gasho khayrigaa ummadduna ka faa'iidaysato waxaan dabeedna ku soo gebagabeynayaa waxaan dadweynaha ka codsanaynaa ama dhammaan baynu ka wada codsanaynaa dowladda dowladda hoose way ka qayb qaadatay si fiican bay noola shaqaysay iminkana waxa weeyaan biriijkii labaad baa loo baxaya isagana laga yaabay in dhagaxa la dhigo dhammaantiinba waxa weeyaan waxaan filaya qofnaba maanta inaanu islahayn lacagtii ka baxday wallahi lacag baa kaa baxday qof ismada maanta laakiin tag meel kale ku baxda qofku taba laakiin xasanaad ku baxda waa taasoo kale qof maanta odhanaya lacagtii wallahi maad meel kale gashay dib ma jiro qofkii bixiyey sidaa darteed waxaanu aad iyo aad u jecelnay inaynu kakalena iyo waddadaba wada hagaajisano waxaanu wada jirkooda qabsana asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين golaha guurtida xubnaha nagala jooga golaha baarlamaanka golaha deegaanka iyo maayir ku-xigeenka iyo dadweynaha kale ee ka soo qayb galay furitaanka buundada qudhacdheer ee balligii qudhacdheer la odhan jiray buundadii ku xigtay weeye waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi runtii soomaalida horta waxay ku maamaadaa gacmo wada jir bay wax ku qaban karaan waa og tihiin xaafaddan iminka aynu joogno runtii iminka intii aanu anugu galo deegaanahaan aanu joognay waxa weeye biriishkii labaad ama buundadii labaad ee ay contribution iyagu ku samaystaan oo markaa waxaan leeyahay xaafadaha kale horta golaha degmada hargeysa waxaan hawada u marinayaa sida qoladan iminka ay u shaqaynayso in guddiyada kalena u shaqeeyaan waxaan leeyahay jasaaka allahu khayr guddidaas ugu horreeyo xildhibaandheeg xildhibaan mahad buubaah xildhibaan libaaxo oo isaguna meesha isaguna jooga waxaan leeyahay sidaa iyo si la mida in golaha deegaanka degmada hargeysa iyaguna ay sameeyaan waxaan kaloo halkan aan leeyahay runtii sida horeba loo sheegay buundadani waxay naga yaraynaysaa jaamkii ama cidhiidhigii gaadiidka xoolaha siilidda ka qaada waxay halkaa ka doonan jireen ilaa ishaarada oo og tihiin kuwii kaleba ay mari kari laayiin haddii ilaahay yidhaahdo waxay noo fuday doontaa in gawaadhida sayladda ka baxdaa halkaa toosay u maraan oy taa shiraaq la tagaan marka insha allah waxaan leeyahay in alle intii ka qayb qaadatay golodeegaan ahaan anagoo ka qayb qaadanay xubnahaan anagoo ka qayb qaadanay iminkana u diyaarah buundadan iyo wixii kale ee u soo kordhaya magaaladaba inaanu ka qayb qaadanno waxaanu leeyahay sidaas iyo shaqo wanaagsan iyo furitaan wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ku soo dhoweyn doonaa inoo xidhi doono gudoomiye cabdicasiis maxamed xaashi inoo furi doonan
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى xildhibaanada golaha wakiilada iyo golaha guurtidaba xildhibaan ibraahim mahdi buubaa xildhibaan dheeg xildhibaan siciid maxamed libaaxo iyo xildhibaanka inagala jooga golaha deegaanka axmed siyaad maxamed shirkadda dhistay ama mulkiilaha shirkadda dhistay ee albaraka kambani calaa cumar saxaafadda guddida oo dhan injineerada waxaan idinku salaamaya salaanta islaamka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaan een, hadalkii runtii raggii iga horreeyey baa wada yidhi waxa aan ku dhiirinayaa
maanta waa maalin wanaagsan waa maalin taariikhiya waa maalin biriishkii aa ogeydeen dooxii aa ogeydeen ama buundadii aad ogeydeen siday ahaan jirtay ee qashinka lagu buuxin jiray in maanta iyada oo biriija oo quruxdaale aynu furayno waxaan uga mahadnaqayaa dhammaan cid kastoo ka gacan geysatay waxaan uga mahadnaqayaa guddida isxil qaantay ee istiri sameeya waayo wax kasta waa la samayn karaa wax adduunka adagi ma jiro wax kasta waa la samayn karaa sidaa uu xildhibaan axmed sheegay waa biriijkii labaad xaafadda nintan ay dadku ay isku dardarsanayeen annagu ka dowlad hoose ahaan waxaannu diyaar u nahay in cashuurta aanu idiga qaadno aanu idigu soo celinno oo aannu marka aa wax keensataan wax idinku darno hargeysaa degmadii doonto ha noqoto waxa aannu nay annagu golo degaan oo u dhaartay dadkiiyo dalka in ay horumariyaan in meel kasta ay qurxiyaan in meel kasta ay hagaajiyaan waxa aannu diyaar u nahay inaannu wax idinla qabsanno idinkuna wax keentaan annaguna aan wax keenno mar walba horumarka caasimadda hargeysa siduu ku jiraana waa sidaa waxaanan uga faa'iidaysanayaa bartan waa arkaysaan cashuurtii bartay marayso markaa waxaan ka codsanayaa dadweynaha hargeysa ku nool inay cashuurtana sideeda u bixiyaan si aanu annaguna cashuurtii dadkii wax ugu soo celinno iminkana waxaynu furan doonnaa biriijkii